xukuumadda somalilan ayaa ka hadashay duunyo ay ciidamada dalkaasi jabuuti ay ka qabqabteen badda somalilan wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee somalilan cabdulaahi cusmaan geeljira ayaa v o a u sheegay in duunyahaasi ay isugu jireen kuwo ganacsi iyo qaar dhanka kalluumaysiga ah dhinaca kalena wasiirka ayaa waxa uu ka hadlay sagaal iyo toban kalluumaysato oo yemaniyiin ah oo ku xiran magaalada ceragaabo weligeena magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar ayaa ugu horreyn wasiirka weydiiyey waxa uu kala socdo doonyahan ay qabqabteen ciidamada dalkaasi jabuuti bismillahi raxmaan raxiim waxay ciidanka ilaalada badda somalilan wuxuuna soo gaadhsiiyey in ay jiraan ilaa shan doonyood oo qaarba mar laga kaxaystay ciidanka ilaalada xeebaha jabuuti ay ka kaxeeyeen meel ay ciidanka somalilan ku tilmaamayaan meel u dhow jasiiradda ceebaad oo xuduudda somalilanna dooyahaasoo qaarna ay kallumaysi yihiin qaarna ganacsi qalab kala alaabo kala sida oo sida shidaal iyo wax lamida malaasida ayaa ciidanka ayna soo gaadhsiiyeen warkaa waanu hayno marka maxaa loo xanibiyey ilaa hadda faahfaahin ma jirtaa haysaan ama tuhunno ay kusoo gaadhsiiyeen ciidamada badda ee somalilan ciidamada baddu ma ilaa hadda xaqiiqada sababta loo kaxeeyey halkaa looga kaxeeyey ma ma garanayaan waxaanu see xidhiidh la samaynay wakiilka somalilan jooga jabuuti waxaa kale aanu isku dayaynaa inaanu si xidhiir diblomaasiyadeedoo kale kula xidhiidhno xukuumadda jabuuti oo aanu arrinta kala hadallo iyana bal warkooda ayna siiyaan horena way u jirtay oo cabashooyin hore aan u gudbinay in ciidanka jabuuti uuga soo tallaabay xuduudda yimi oo waraaq qoraalna xitaa maanu u gudbinay ciidanku soo qoray marka tii oo kale ayay tanna u eg tahay markaa bal horta iyagii waad ogtooda dowladda jaaraynu walaalna weeye kolle hadiba isuma geysano wixiina dhex marana hab diblomaasi oo hoose ayaynu ku dhammaysanaynaa hadday jiraan wixii dhibee jira iyo wixii kaleena dhex maraba kolleba dee isu marin mayno warbaahinta marka wixii tafaasiila ka soo baxa waynu la socodsiin doonaa dadka haddii laydha haddii dhinac kalu nimaadno magaalada ceergaabo kale gaar ahaan ciidamada ilaalada xeeleh gobolka sanaag dhowaan waxaa jiray kalluumaysato yamaniyiin oo ilaa sagaaliyo toban ah oo lagu qabtay badda toddoba laatankii bishii februari labada kun iyo saddex tobanka maxkamad baa lagu saaray markii hore maydh markii dambena maxkamad baa lagu saaray magaalada ceergaabo kalluumaysatada iyaga maxaa maxaa loo qabtay waxaa loo qabtay waxay badda iska soo galeen iyagoo aan haysan ruqsad ama fasax kalluumaysi aan wasaaraddan ka haysan markaa ciidamada ilaalada xeebaha soo qabtay sharciguna waa caynkaa qofkii aan haysanin sharci uu ku kalluumaystee soo gala badda maxkamadda loo gudbinaya saad sheegtana maxkamaddaa xukuntay saasaana kaga warqabeen laakiin garyaqaanka u doodayo kale v o a maruu la hadlay wuxuu u sheegoo yidhi waraaqo ogolaansho ayay ka haysteen saraakiisha maaliyadda ee laasqori ku suganoo ay ku kalluumaystaan taas ku doodayo wuxuu arkayay in sifo sharci darraa xadhigooda loo maray arrimaha adigu wasiir saad ku macnayn lahayd hadduu sidaa yidhi dee wuu qaldan yahay wasaaradda kalluumaysiga ayaa sharciga kalluumaysiga bixisa wasaaradda maaliyaddu ma bixiso wasaaradda maaliyaddu cashuurtun bay qaadaa marka hadduu sidaa yidhi waa arrin aan sax ahayn oo adigoo dayaarad kaxeeyo oo yidhaaha hawlaha guud baa ay siisay liisanka isma ismale dee waxaas wax jira maaha wasaaradda kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ayaa ka mas-uula ruqsad bixinta kalluumaysiga iyo wax alaal wixii la xidhiidha badda iyo kheyraadkeeda marka ma waxaad leedahay maba jiro ogolaansho sharciga ku kalluumaystaan ama wasaaradda maaliyadda waraaqo ha ka haystaan ama tiina ma jiraan miyaad leedahay ruqsad ma haystaan nimankan yamaniinta ay kalluumaysi ku samayn karaan dowladdaa naloo soo sheegay haddaynu iskudooni ka hadlayno ma haysato ruqsad wasaaradda kalluumaysiga oo kalluumaysa haba yaraate su-aasha ugu dambaysa halkood muxuu ku dambaynayaa haatan waa dad inta badan danyar isaga badan xabsigii ceergaabo inkastoo ayay weli ku jiraan doontoodina weli waa la haya saddex kun iyo afar boqol ganaaxa baa guud ahaan lagu xukumay inkastoo xabsigii ay maxkamadda gobolku ay ka ka cafisay weli xabsigay ku jiraan xaaladooda xagey bay ku dambaynaysaa annaga mar hadday arrimuhu garsoorka u gudbaan way naga dhammaadeen annaga waxay ahayd un brosijirkaygu inaannu u gudbinno maxkamad inaanay soo kallumaysi aanay u haysan ruqsad marka hadday garsoorka u gudubto sharcigunbay da u baadhayaan wixii ay sharciga ka helaan iyagaa ku shaqanaya hadday xukumeen hadday sii daynayaan hadday ganaaxeen waa wixii sharciga ay ka heleenuun markaa iyaga dee waxaa garsoorkuwaa taa shaqo kule annagu ma faragelino
wasiirka kalluumaysiga iyo kheyraadka badda ee somalilan cabdulaahi cusmaan geeljire oo u warramayay waryaheena v o a ee magaalada hargeysa ismaaciil xuseen farjar